galab wanaagsan iyo ramadaan kariim meel kastoo aad naga maqlaysaan kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa maalin axad ah bisha julayna waa labiyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo f m-yada geeska afrika telefoonnada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay v o a somaali dt com idaacadayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
laba diyaar oo meesha soo gashay aqallo reebaadiye oo meel iska degan iyo cid reebaadiye oo meel iska degan ay weerareen ilmo uu macallin dugsi u dhigahayay ayay meesha ku weerareen haddii dadkii ilaahay waxyeello kuma geynin gabdho war jooga oo dameero ka dhaansanaya war biyo ka cabayeen way ku daawaceen dhibaatadaas ay saakii diyaarada ay geysteen waa goobjooge ku sugan gobolka gado oo sheegaya in diyaarada ay leedahay dowladda kenya ay maanta bartilmaameedsadeen dad rayid ah waraysi ayaannu idinka haynaa
haddaan shacabkiisa dhisan dadkiisa dhisan qof dhisi karaa ma jiro laakiinse xukuumad ahaan waxaan aad iyo aad ugu dadaalaynaa duruufahaas ku jiro ciidanka in laga saaro ilaahay iisus in laga saaro kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya jenaraal cabduqaadir cali diini oo maanta marti noogu ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan warbixin ku saabsan magaalada baardheere oo qax uu ka socdo iyadoo la saadaalinayo weerar militari oo ay qaadaan ciidamada etoobiya qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada galabnimo marka horese ku soo dhowaada warkii dunida weli waxaa sii socda wadaxaajoodka hubka nukliyeerka ee dalka iiraan kaas oo ilaa xalay ka soconayay caasimadda dalka austeria ee vienna xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa sheegay in natiijada kulan uu la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan maxamed javad zariif uu yahay mid u muuqda inuu rajo badan leeyahay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay inuu rajo badan ka qabo in xilligan la gaadho heshiisyo dhab ah isaga oo leh waxaan odhanayaa weli waxaa jira qodobo ad adag oo ay tahay in laga wada hadlo hase ahaatee weli rajo badan ayaan qabaa ayuu yidhi xogayaha arrimaha dibadda maraykanka oo warbaahinta kula hadlayay barxadda hore ee hoteelka uu wadaxaajood ka socdo kadibna xogeeye kery wuxuu dib ugu laabtay qolka kulanku ka socdo kooxda loogu yeedho p ayaa si dhow uga shaqaynaya in ay heshiis la gaadhaan iiraan si cunaqabataynta dhaqaale looga qaado dalkaasi taas beddelkeedana ay oggolaadaan in lala socdo barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalkooda
midowda yurub ayaa maanta habaajiyey kulan ay isugu iman lahaayeen siddeed iyo labaatanka dale oo midowga ka kooban yahay oo maanta oo axada yeelan lahaa kulan looga hadlayo rajooyinka laga qabo in dalka griig laga caawiyo in uu ka soo baxo deynta lagu leeyahay ee la degtay dhaqaalaha dalka griiga dalalkan ayaa sidoo kale sheegay in la xadidi doono wadahadalada midowda yurub uu la yeelan doono madaxda griiga sagaal iyo toban ka mid a wasiirada maaliyadda ee dalalka ku jira eurozone ama isticmaala lacagta yuroga ayaa weli wada wadahadallo qaatay muddo sideed saacadood oo ka socda magaalada bruseles iyaga oo ku guuldaraystay in ay hal mowqif ka soo saaraan xaaladda dalka griiga ee qaamaysan madaxweynaha midowda yurub ayaa sheegay in wasiiradu ay wadahadallada sii wadi doonaan ilaa iyo inta ay xal ka gaarayaan xaaladda dhaqaale xumo ee hadda ka jirta dalka griiga mas-uuliyiinta ku jirta eurozone amaba waddamada isticmaalo lacagta yuroga ayaa dadaal badan ugu jira sidii xal looga gaari lahaa in griigu uu ku bixiyo deymaha lagu leeyahay xilliga loo qabtay oo ahayd bilowgii bisha ayna sidoo kale xukuumadda athenis ka filayaan in ay xushmayso dhammaan qodobadii horey loogu heshiiyey
shiinaha ayaa sheegay in boqol iyo sagaal qof oo ka tirsan qowmiyadda wegers oo laga soo tarxiilay dalka tailand toddobaadkii hore inay haatan ku aadan yihiin dalka turkiga siriya ama ciraaq si ay ugu biiraan kooxda daacish maraykanka qaramada midoobay iyo ururada xuquuqda aadanaha u dhaqdhaaqa ayaa walaac ka muujiyay in haddii dadkaasi ay ku laabtaan shiinaha inay la kulmi karaan xadgudubyo kala duwan hase ahaatee shiinaha ayaa arrintaasi iska difaacay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa si weyn uga hortimi eedaha uga yimi wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ee la xidhiidha dadkaas lasoo masaafuriyey wakaaladda wararka shiinaha ayaa sheegtay saddex iyo toban ka mid ah boqol iyo sagaalka qof ee ka tirsan qowmiyadda weygares in hore loogu eedeeyey falal argagixiso iyaga oo sidaas uga cararay dalka shiinaha guddiga amniga ee dalka mexico ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku sheegay in joaquin eljabo guzman oo madax u ah sinola cartel oo ah koox awood badan oo daroogada ka ganacsata uu baxsaday kaas oo markii u dambeysay ee la arka ay ahayd xilli uu ku mayrinayay gudaha xabsiga ku yaala dalkaasi mexico ee uu ku jiray ciidanka amniga ayaa bilaabay raadinta maxbuuskaasi baxsaday iyada oo la joojiyay dhammaan duulimaadkii ereboorka magaalada la yidhaahdo tuluka ee u dhow halka uu ku yaalo xabsiga guzman ayaa gacanta lagu soo dhigay bishii februari ee sanadkii hore kaasoo muddo toban sano ah duulimaadkaasi waa dhuumalaysi ku jira isaga oo horeyna loo soo xiray sanadkii kun iyo sagaal boqol saddex iyo sagaashankii
galabnimo wanaagsan iyo ramadaan kariim idil ahaantiinba meel walba aad nagala socotaan halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington si toosa idinkaga imanaysa galabnimo wanaagsan mar kale goobjoogayaal ku sugan tuulooyin ku yaala gobolka gedo una dhow xadka dalka kenya ayaa sheegay in diyaarado ay leedahay dowladda kenya ay duqeeyeen tuulooyinkaasi islamarkaana ay waxyeello gaadhsiiyeen dad rayd ah cashe ibraahin aadan oo stuudiyaha igula sugan ayaa khadka telefoonka ee deegaanka laan qudhac kula oo ka mid ah deegaanada la duqeeyey kula xidhiidhay iftiin yuusuf sheekh isxaaq oo ka mid ah dadka tuuladaas degan waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay wax u dhaceen laakiin waaga markuu ilaahay barisiiyo salaada subaxa la joogo hal saaco subaxna ay tahay diyaarado duulaan ay meesha soo galeen laba diyaaroo meesha soo gashay waxay saaka meesha ay ku weerareen aqalo reebaadiyo oo meel iska degan iyo cid reebaadiyo oo meel iska degan ay weerareen ilmo uu macalin dugsi u dhigahayay ayay meesha ku weerareen haddii dadkii ilahay waxyeelo kuma geynin gabdho war jooga oo dameero ka dhaansanaya war biyo ka cabayeen way ku dhaawaceen dhibaatadaasay saakii diyaaradaha geysteen diyaaradahaasi ama duqeyntaasi dhacday maxay ahayd maxaa laydinkugu sheegay ama aad ku maqasheen diyaarada anigu meelay ka imaadeen ma naqaana waaga markuu beryo oo hal saac la jooga ayagoo duulayana soo galeen haye diyaaradahi miig bay ahaayeen miig bay ahaayeen ilmo dugsi loo dhigo salaada subax dugsi dhigan ayay gandaal ku bilaabeen haye
ilmihii ilaahay baa ka badbaadiyey xoolihii iyo dadkii bay meeshii ay ku ay ay ku xabadeeyeen gabdho dhacan soo wato oo war biyole war biyole ka cabahayeen laba gabdhood bay ku dhaawaceen waa gartay marka duqeynta ma waxay ka dhacday dugsi qur-aankaasi carruurta ay dhiganayeen mise wuxuu ahaa mid rasaastu ay iska soo dhacaysay oo dugsi qur-aankana sidaas ay ugu dhacdaduqeynta siday dugsi waad garanaysaa dab baa laga shidaa qiiq baa ka baxaya haddii duqeynta waxay ka bilaabatay dugsi qur-aanka ay ka bilaabatay haddana waxay kusii xigtay gabdho war ka dhaansanaya biyo haye maxaa laydinkugu sheegay marka diyaaradahaasi maxay ahaayeen baa laydinku yiri guryo xaafado oo meel iska degan oo dadkeeda ka maqan yahay ku haato way duqeeyeen laakiin ma aqaan walaa ujeedada ay lahayn ay diyaaradaha ma aqaan diyaaradahaasi ma la garta kuway yihiin diyaaradaha guuxooda ma ogar bartooda arki mayso guux maad arkaysaa ma bara aan u arki mayso maxaa laydinkugu sheegay duqeyntaasi in deegaanka ay uga dhacday baryahan dee annaga duqeynta waan haysata dhankan kenya lagala soo duqeynhayay diyaaradaha waxay kasoo duulayaan wajeer haddii kenya baryahan dhan ba annaga duqeyntaas waa nagu hashay bishaan ramadaan oo dhanba duqeyntan waan haysat maalia laanqurac baa la duqeeyey saasoo kaleeto dad ayaa lagu dili gaari ilaahay baa ka badbaadiyey haddii annaga hadda bishaan soonoo dhan dhankan kenya maa nagala soo duqeynhaya diyaaradaha waa haddii maalin moogaan maalinta kale waa noo imaadaan marka duqeyntii maanta labadaa gabdhood ee warta ka dhaansanaya mooyaane yaay kale oo wax ka soo gaareen adduunyada badanna duulkay u firqatay xoolihii way ka carareen dadkiina waa wala firqaday oo maxamed guryihii waa laga cararay oo dadkii oo sooman oo qariib ayaa wala cararay oo ilmihii baa wala cararay oo haweentii a carartay dadkii dhan baa dhigta wala galay oo diyaaradihii guuxooda iyo gantaalada laga wala cararay intaasuma hadda meesha dhigtaalla xaggee dadka markaa u carareen haddii dhirkay u cararayaan duulkay u cararayaan qof cirka laga duqeynhayo oo waktigan jooga oo waxa jooga oo hawada laga duqeynayo diyaarada guuxooda dul marayaan marbay gantaal ku ridayaan miyaa taagnaanaya waa la kala cararay waa gartay marka deegaanka haddaad bal iiga waranto deegaanka maxaa ka jira maxay ciidamadaasi duqeynta ku geysteen degaanka maxaa lagu tuhmayaa degaanka sida adiga kula tahay deegaanka waxaa lagu tumaya ciidamada al-shabaab ayaa dalka jooga haddii al-shabaab iyo dowladda kenya dhib ay isku hayeen oo beryahan haddii ayay xufradmaa ka dhexaysay laakiin hadda dadkaan reer baadiyaha oo la iska duqeynayo wax dhib ay wadaan ma jirto waa dad iska degan oo xoolaha iska dhaqanayo warahooda biyaha iska jooga oo iska masaakiin oo col iyo rafaad midna aanan qabin marka dowladda kenya ayaa iskaga ciyaaraysa oo waxay rabtaa iska duqeynaysa waa garta degaanka markaa shabaab ma joogaan deegaanka shabaab ma joogo deegaanku ba- shabaab shabaab wuxuu jiraa baarre wuxuu jiraa ee deegaan ka sii fog buu joogaa masala deegaan ka sii jooga deegaankan waa cidle waa garta marka haddii shabaab aanay joogin dhaqdhaqaaq ciidana meesha een, uusan ka jirin maxay duqeynta halkaa uga dhacday mise waxay ahayd duqeyn eh, si khaldan ku dhacday maxay kula tahay diraa golada de- ee, meesha la yiraa khadiijo xaaji ayuu shabaab jiraa meeshaas ayay isku duqeynayaan laakiin hadda meeshaan hadda laga- laangurac wax shabaaba jooga malihin dad iska reer baadiye oo iska masaakiin baa jooga haddii maalin horena saas oo kale la iskaga duqeeyey marka ma aqaan aniga wallahi kenya waxay do- ujeedada ay kaga leedahay marka walaalow meeshaas maa nagula dhibaateynaya anigu maalin walba jo- saana joogto una maalin walba saan ugu dhibka noo haya maalin walba saan baa naloo kaxinaya maalin walba saan bay kintaal ay kenya noogu wadaa kaas kaasi wuxuu ahaa iftiin yuusuf sheekh isxaaq oo ka mid ah dadka degan tuulada deegaanka laanqudhac wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey caashe ibraahin aadan caashe cuud
dhinaca kalena boqolaal ka mid ah dadka ku nool magaalada baardheere ayaa bilaabay inay ka baxaan magaalada kadib markay soo baxeen warar sheegaya in ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladda soomaaliya ay kusii jeedaan nawaaxigaasi dadka degaanka ah ayaa barakacooda waxaa la sheegay inay ciirsi bidayaan degaanada kale ee gobolka gado oo ku dhow baardheere sida buurdhuubo iyo ceelwaaq iyo beled xaawo waxaa warbixinta nooga diyaarisay sahre cabdi axmed magaaladan oo ah mid caan ku ah wax soo saarka beeraha ayaa leh ganacsi ahmiyad weyn ku fadhiya oo isku xira gobolka intiisa galay iyo deegaanada koonfurta soomaaliya iyo caasimadda wakhtigan la joogase waxaa saameyn weyn ku yeeshay colaadda soo food saartay waxaana yaraaday dhaqdhaqaaqyadii bulshada ee deegaanka iyadoo dad fara badanna ay ka barakacayaan labadii cishe ugu dambeysay hooyo ka gaabsatay magaceeda ayaa waxay ii sheegtay inay la welwelsan tahay dhowr caruura oo ay dhashay halka ay ula cirsan doonto wakhtiga sii adkaanaya ee degmada awgeed waxay ahayd xaalada xaalad adag oo qalqal ah marka waxaa ku yidhahda xaalada caaway taaba ugu daran taaba ilaa isbuuc magaalada waa laga qaxaa walaahi xaaladeeda hadda maxaa samaysaa ayaa leeyahay hala qaxdaa joogtaa wax aan hadeer ku tirsanaha la garan kara dadkii oo dhan dhamaatadi waa waa tahay bal waxaad iiga warantaa marka dadka xaggee u qaxayaan xaggee aadayaan wallaahi wabiga jeelkiisa meelkaa meel walba maxaan ku idhahdaaye maxaa ku idhahda balaxaago ceel waaqo xaaqar meel aanan la aadaynin ma jirto waa la wada qaxay wax jooga malahan malaha wabiga jeelkiisa iyo dadka reemayiga baadiyaha la isaga guurayo karitooyin iyo waxbaa la wada rarta wallaahi meel aan caarana ma garan karo meel aan hadeer aado amaan ciirsado ma garan karo waan iska joogayaa insha allah wixii ilaahay iga dhigaa noqonayaa inaan qaxo hadda iima suurtageli karto wax ku haray male shaqiir kabir rag iyo dumarba wax jooga ma laha marka nolosha magaalada kale see waa iskuullada ma furan yihiin dugsiyada ilmaha ma aadayaan nolosha sidee waa bisneska ama suuqyada ma furan yihiin xataa suuqyada beryahan hadda way iska rooleed way furneed laakiin ma jirin iskuul iyo dugsi furnaa ma jirin carada waa xaawiyaan waxaa ku dhahaa dagaal baa diyaar loo ahaayo waa la wada wax jooga bale wax qahayo waxay noqdeen wax oo ciidamadii ka baxayo magaalada kasakow in dadku ay u barakaceen magaalooyinka kale ee gobolka gada ee buurdhuubo beled xaawo ceelwaaq iyo deegaanada kale tuulooyinka ee hoos yimaada isla baardheere ayaa haddana weli waxaa jira dad ayagu ay danta u saamixi weeday inay ka baxaan magaalada oo aanan qaarkood awoodin inay u dhoofaan degmooyinka kale dadka deegaanka ayaa sheegay in al-shabaab ay kaga baxeen magaalada laba jiho iyadoo intooda badanna ay aadeen dhinaca deegaanada duulaanka looga soo yahay baardheere baardheere waxay ahayd saldhigga ugu weyn ee ururka al-shabaab karar aadan rukow oo ah wariye ku sugan degmada garbahaare ee gobolka gado ayaa isna v o e da uga warramay xaalka guud ahaan gobolka wakhtigan iyo dhaqdhaqaaqyada ciidanay jira sida uu yahay gobolka hadda xaaladiisa waa si caadi ayay ku tahaa dhaqdhaqaaqyo kala duwan ayaa jiro in ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada midooda africa ee howlgalka iyo gudaha soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyada wado waxaana saacadihii ugu dambeeyey in ciidamada ay gaareen sida wararka aan ku helaynana waaxiba aga deegaanka fafaxdhuun saan horay u sheegnay marka in ilaa iyo haddana ma jiraan wax iska caabin ah oo ay kala kulmeen in ururka al-shabaab oo iyagu hadda maaragtay ciidamadaasi ay duulaanka ku yihiin yaa faafaxdhuun hore gacanta ugu hayay maxmed aadanow in faafaxdhuun waxaa horey gacanta ugu hayay in ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan ciidamada ereyada ceelwaaq marka laakiin hadda tan way ka duwan tahay ciidamo aada u badan oo laga qaaday magaalooyinka ceelwaaq iyo gariley iyo deegaanada ku yaala xuduudda ayaa la geeyey marka sidii hore waa ay ka duwan tahay waayo waa furun cusub waayo hadda macnaha saan wararka ku helayno ciidamo aada u badan oo hubka noocyadiisa kala duwan ku hubaysan gaar ahaan iyo weliba ciidamo dhowaan tababar loo saxeeyo hadda goobta ku sugan oo iyaga dagaal diyaar u ah islamarkaana ku wajahan magaalada baardheere haddaba waa sidee xaalka al-shabaab ee wakhtigan xaggeese ku wajahan yihiin mar kale ayaan su-aashaasi weydiiyey weriye karar aadan rukow lama qiyaasi karo halka hadda sida rasmiga ah ay u joogaan ururka al-shabaab balse wararka aynu ka helayno gudaha waxa ay sheegayaan in shabaab ololo ballaaran ay ka dhex wadaan gudaha magaalada dadka ayay kala hadlayaan masaajida iyo sidoo kale waxaa dadku ay kula hadlayaan qaar kamid ah fagaarayaasha waxaana dadku ay ugu baaqayaan in magaalada la difaaca oo dagaalka laga qeyb galo qaar kamid ah horjoogayaasha shabaabku waxaa dadka ay ka codsanayaan in maaragtay dagaalka ay qeyb muhiima ka qaataan haweenka ayaa loogu baaqay inay ku deeqaan dahabka iyo lacagaha sidoo kale dhalinyaradana waxaa loogu baaqay inay iska diiwaangeliyaan xafiis shabaabka dhowaan halkaasi ay ka hirgeliyeen oo maaragtay qaab ciidan ahaana ayaa loo qorayaa marka baaqyadaas ayay shabaabku jeedinayaan marka waa dagaal caalami ah ayaa iyaga dhinacooda ay iclaaminayaan si wararka aynu kaheli kasakoo magaalada baardheer ee gobolka gado waxaa sidoo kale al-shabaab ay gacanta ku hayaan deegaanada guud ahaanba gobolka jubbada dhexe gaar ahaana kuwa ku dhowdhow baardheere ee saakow iyo salagle oo ka mid a saldhigyada ciidan ee ugu weyn ee koonfurta soomaaliya ee al-shabaab gobolka jubbada dhexe ayaa markaasi wuxuu u muuqan doonaa gobolka keliya ee al-shabaab ay si buuxda koonfurta soomaaliya gacanta ugu hayaan wakhtigan inkastoo ay adkaan karto inay kusii nagaadaan deegaankaasi jubbada dhexe ee dariska la ah degmada baardheere haddii ay lumayaan magaaladan baardheere oo al-shabaab intooda badani ay joogeen saraakiishooda al-shabaab ayaa sida la sheegay dadka deegaanku waxa ay sheegayaan in wakhtigan baqdin xoogle ay soo food saartay markii ciidamo xooggan oo ka socda dowladda itoobiya kuna socda howlgalka midooda afrika ee amisom ay soo gaareen deegaanada ku dhowdhow degmadaasi baardheere
aad ay umahadsan tahay sahre cabdi axmed ayaa warbixintaasina isugu kaayasoo dubriday halkaad kala socoteenna waa v o a washington haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly com bogga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
ramadaan kariim idil ahaantiinba meel walbaad nagala socotaan haatanna boosaaso magaalada boosaaso saaka waxaa dab qabsaday guri cooshad ah oo ku yaala meel u dhow xeebta gurigaas waxaa ku geeriyooday afar qof oo deganaa sidoo kalena gebi ahaan gurigaasi waa baaba'ay haddaba taliyaha qaybta booliska ee gobolka bari korneyl cabdixakiin yuusuf xuseen ayaan khadka telefoonka ee magaalada boosaaso kula xidhaan oo dhacdadaas ka waraystay
bismillahi raxmaan raxiim horta shil baa ka dhacay magaalada boosaaso subaxnimadii saaka shilkaasina waxaa weye waxaa ku dhintay afar qof oo isku reer ah nin iyo xaaskiis iyo ilma ay dhaleen oo gabar ah iyo wiil wiilka gabadha qaba la dhashay afartaa qof baa ku dhintay waxaan uga tacsiyanayaa ummadii caailadii iyo ehelkoodii iyo famiilkoodii iyo ummadii dariska lahayd iyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaana gobolka bari boosaaso iyo dadkii yaqaanay ummadda soomaaliyed o dhan waa uga tacsiinaya bacdal tacsi shirkaasi anagu sidaanu ka warhayno buush buu ka kacay ay hurdeen dadkaasi kabacdina markii dabkii la arkay waa lagu soo yaacay waa la garaacay albaabkii waa furi waayeen dadkii kabacdina dadkii waxay bilaabeen inay demiyaan maba ka warhayaanba dadkaan inay ka maqan yihiin baa guriga loo meesha loo qaatay kabacdina markii gurigii uu dhammaaday baa waxaa loogu tagay dadkii oo meyd ah oo afartoodiiba ay saddexna isku meel bay ahaayeen wiillo dhinac buu ka hurday waan gartay sidaas iyagoo meedaa loogu tegey allah u naxariisto dadkaasi waa dhinteen waan gartay marka een, idinku maxaa ka ogtihiin ilaa hadda waxa dhaliyey dabka ilaa hadda intii baadhistiinii ama xogtii aad ururiseen annagu ilaa hadda dabkaas waxaan u haysanaa inuu ka kacay kitchenka wax kale oo ka saa'ida oo xog ah oo aan ka hayno ma jiraan Eh, baaritaanka iyagii intii aanu hadda ka gaari karnay wax kale oo ka saa'ida iyo cid kale oo meel uga timid iyo raad hadda aanu aragnay oo soo galay meesha oo hadda cusub markaas inkastoo dabayla jidha meesha waxa weeye waa xeebka waa bacaad waa la dareemi lahaa wax hadda aanu anagu eh, aanu eh, tuhunno maanaan ka dareemin dadkaas waxaanu aaminsannahay kitchenka reerka inuu ka kacay maadaama dabayl xoog liisiday haddii xataa ay dabka dabiyeenna aan dadka aa- dabka aada loo dabin way soo furtaa dabayshu xoog bay usoo sha- u- u- u kicisaa tuunkaasaan qabnaa Waa Eh, gartay.
baaritaankiina hadda intii hordhacayd maaha intii guud waa socotaa Eh, dhak- dhakhaatiirta waa la xiriiray Eh, iyaguna waxa weeye baaritaan hordhacay nafsiyeed haba yaraatee sabab kale ma ay daree maanaa dareemin oo aan ahayn dabkaas dhimashada aynu sababay guriga bal sawir guud haddaad noogu celisid een, qaabka uu ahaa macnaa si loo fahmo een, dhibta iyo dabku sida uu deg deg ugu waxyeelayn karo waa horta gurigu waa buushashka ama guryaha maaragtay ka samaysan dhirteenna dhirta iyo bahalaha bacaha iyo eh, joornaalada iyo guryaha dadka ay idbiyada ay degan yihiin weeye oo ku yaala xeerka magaalada waqooyigeeda ah jiko yarna waa dabaysay jikadaa yar buu kasoo bilowdaa le dabku waan goobjoogayaasha ah waan gartay marka dadkani ma dad barakacyaal ay ahaayeen dadkaani dad barakacyaala ma ahayn laakiin dad deegaanka u dhashay oo eh, sababo jira dee dadka waxa weeye isku meel wax kuma maalaan isku haruuf wax kuma maalaan dad dadka dalka u dhashay bay ahaayeen deegaanka ah laba qof waxay ahayd reer baran markii askris ahaan loo eego labana reer mudug bay ahayd markii sidaa loo kala qaybiyo gabadha iyo wiilka walaalaha ahay waxay ahayd reer mudug Eh, ninka gabadha dhalay iyo gabadha uu dhalayna waxay ahayd reer meesha la yidhaahdo laas qorey bay ahaayeen n taliya magaalada boosaaso dee waxaan ognahay inay aada u sifidayso dhinacii ganacsiga iyo dhinacii noloshaba waxaase aada looga dayrayaa dhinacii dabdamiska marka la eego baahida magaalada taalla een, ama xagga waddooyinka ha ahaato ama xagga qalabka ha ahaato bal arrintaas sidee baa dadka uga jawaabi lahay wallahi arrintaas arrin eh, eh, su-aal muhiima weeye Eh, sida marka loo eego magaalada furiinka magaalada iyo eh, dabdamiska yaallaa isma dabooli karaan aad bay u kala yar yihiin aad iyo aad bay u kala yar yihiin Eh, ganacsiga magaalada yaal dhaqaalaha yaalla koritaankay korayso iyo dabdamiska yaalla aada u leesaa Eh, marka laga reebo aeroboorka iyo dekeda oo dawladdu iyadoo awood ba- eh, ay awood badan saartay waxaa dadka deegaanku weli iskuma ay duwin in ay ka faa'iidaystaan khay- baalka hantida ay haystaan oo ay kasoo gataan dabdemisyo ama ay eh, dawladda hoose ayaa waxaa haystaa dhowr gaari laba iyo saddex xilliguna wuxuu ahaa xilli eh, salaada subxi laga soo baxay xoogaa ka bacdi sidaa daraaddeed marka inta ay diyaar garoobayeen waaba dameyba ba- waaba baaba'ay carradii waayo wuxuu ahaa eh, guri ka samaysan cooshad marka hadda ka hor wiig eh, laba bilood baan malaynaya ama iyo bil iyo bar meelahaas guri weyn oo gurtay xataa waa kasoo gaari waaye marka aad iyo aad ba arrintaas dayac uga jiraa marka kolley eh, haddii wax badan la arkay waxay noqonaysaa in dadku intay isaga yimaadaan ka tashadaan dowlad ahaan iyo shacab ahaan
kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta booliska ee gobolka bari korneel cabdixakiine yuusuf xuseen oo khadka taleefonka ugu waramayay ismaaciil xuseen farjar waxaana uu ka waramayey magaalada boosaaso oo uu dab qabsaday guri cooshada oo ku yaala meel ku dhow xeebta gurigaas oo ay ku dhinteen afar qof halkaaad nagala socotaana waa v o a washington haatana kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali diini waxaa wax ka weydiin doonaa qorshaha dhismaha ciidanka qaran iyo weliba xaaladaha kala duwan iyo duruufaha lasoo warinayo in ciidamada soomaaliya ay ku sugan yihiin iyo guud ahaan howlgalladii lagula dagaalamayay maleeshiyada al-shabaab Een, marka ugu horreysa wasiir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa sidee guud ahaan xaaladda ciidamada dalka markaad waay aragnimadaadii iyo aqoontaadii hore oo ciidanka fiiriso maxaa hadda ku tilmaami lahayd xaalad sidee ah inay ciidanka ku sugan yihiin aad iyo aad bay u mahadsan tahay su-aashaad ugu mahadsan tahay saada soon tahay waad ogtahay dalkeena oo dhan muddo ayuu ku jiray burbur muddo dhowr iyo labaatan sano ah oo oo u burburay xag bulsho xag dhaqaale iyo xag amni intaba guud ahaanna meel kasta oo xubnahaas ka mid ahna ay u baahan tahay in dib loo yagleelo oo dib loo dhiso ciidamada soomaalidana waxay ka mid yihiin meelahaas dhibaatadii soo gaartay dagaaladii sokeeyey iyo burburkii sasaacadii una baahan in si wada jira loo dhiso dowlada keliya ahana shacab iyo dowladda ay dhisaan dalkooda mxuha ciidankooda iyo dalkoodaba waa mahadsan tahay inta badan waxaa la sheegaa in ciidamada soomaaliya gaar ahaan kuwa xooga dalka ay haystaan duruufo xagga nolosha inaan mushaar ku filan la siinin in aanay daawooyin helin in deegaan fiican aysan haysanin meelihii qaar xataa dowladdu ay lahayd oo xaasaska ay u deganayeen in maaragta mararka qaar xoog looga kiciyo dhibaatooyinkaasoo badan inay ku hareereysan yihiinaa la sheegaa maxaa arrimahaasi aad kala socotaa maxaase isleedaha waa laga qaban karaa aad iyo aad ba duruufaha dalku ku jira waa degsoon tahay duruufahaas bayna saameynteedana laftigeedana ku leedahay laakiin runtii dowladdu waxay ku dadaaleysaa in ay arrimahaas wax ka qabato waxayna la kaashanaysaa dad dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo dadka kaleeto aan saaxiibkoodana ayaa la kaashanaysaa si arrimahaas ama duruufahaas aada wax ka taabatay ama muxuuha hala boonbooniyo ama yaana boonbooninin haye duruufahaas sidii looga gudbi lahaa oo looga gudbi lahaa ciidanka ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sababtu waxa weeye ciidanka haddaan shacabkiisu dhisan dadkiisu dhisan qof dhisi karaa ma jiro marka ma ahan xukuumad ahaan keligeed laakiin way ku xilan tahay shacabkiisuna inuu ka qayb qaato ciidankooda dhisidiisa laakiinka xukuumad ahaan waxaan aad iyo aada ugu dadaalaynaa duruufahaas duruufahaas ku jiro muxuu ahaa ciidanka in laga saaro ilaahay ninkiis in laga saaro yaan beegsoontahay oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed weligood waxay ahaan jireen kuwa mutadawiciin ah oo naftooda iyo naftooda u hura dalkooda iyo dadkooda welina duruuf kasta oo haysata diyaar ayay u yihiin inay muxuu ahaayte in ay wax ka qabtaan nafteedana u huraan dalkooda iyo dadkooda waxaana muhiim ah in ay runtii ku faani karaan ummadda soomaaliyeed ciidanka dadka xubnaha ka tirsan in ayagoon helayn wixii loogu baana aan baahidoodao dhan la daboolayn haddana ay dalkooda inay difaacaan u taagan yihiin marka waxaan shacabka soomaaliyeed ku yaaminayaa ama ku diibaadinayaa inay ka qayb qaataan dhismaha ciidankooda muxuu ahaatee kana saaraan durufo kaleto durufaha lasoo gudboonaan kara marka ay ku jiraan difaaca dalkooda hooya waxaa jirta mudane wasiir in ciidamada la sheegay in muddo dhowr bilooda aysan mushaar qaadan taasoo keentay in ay kasoo baxaan furumihii qaar xataa ay ku jireen kadib markii ay duruufaha adag u adkeysan waayeen ma jiraa qorshe hadda la doonaya in ciidankii mushaar lagu siiyo haddiise ciidankii mushaar la-aani ku dhacdo waajibaadkoodii qaran sidee u gudan karaan
sababto aada iyo aada iyo aad baan uga xumahay in muxuu ahaa shaqadii ciidamada qalabka sida oo xooga dalka soomaaliya iyagoo shaqadooda gudanaya gudanaya muddo badanna u adkeysanaya duruufo badan haddana in lagu tilmaamo oo la yiraahdo mataqaanaa waajibaadkoodii ay gudan waayeen ama muxuu ahaa shaqadoodii bay kasoo tageen waxaa weeye dadkaas ciidanka xooga dalka soomaaliya ka tirsan duruufahaas way u adkeysteen diyaar bayna u yihiin inay muxuu ahaayeeto inay usii degsadaan ama u adkeystaan xuquuq badan oo ay markaas yidhaahdeen inay helaanna ay muxuu ahaa ay dalkooda daraadiis difaaciisa ay ugu samraan uguna taagnaadaan dhacanta iyo banaanka in la yidhaahdo muxuu ahaayeto meelay kasoo tageen waa xaggay kasoo tageen kasoo tegid ama wixii lamida hadaan runta kuu sheego waxa weeye arrimahaasi waxbaha ka dhiman sida loo loo loo buunbuuninayo waad ogsoon tihiin dadka qofka markii dadka maladiidka ah ay bedelaan qaabka gumaadka ay dadkooda ugu geysanayaan ciidamadahu waa bedelayaan qaabka ay uga difaaci lahaayeen dadkaas muxuu ahaay gumaadka dadka u geysanayaan muxuu ahaa waxa weeye marka in uu qofku ula muxuu ahaa ciidanku u dhaqmahayo siduu uga badbaadin lahaa qaab dhaqmeedkoodaas si looga hortagana ayagu laftooda farsamadoodii iyo arrimahoodii ay wax ka bedelaan sidii markii hore muxuu ahaay ugu dhaqmayeen maadaama qaabdumaadkii muxuu ahaa shacabka ay geysanayeen nabajiidku ay isbedelay ciidankuna isna xeeladihiisu waa isbedelayaa iyo qaab dhaqameedkiisu marka arrimahaas ayaa muxuu ahaa dadkii aada u badbooniyaa waa mahadsan tahay wax wasiir kastaba ha noqotee waxaan
Een, waa mahadsantaha wasiir dhegeystayaashaan siinaynaa markan dhegeystaha ugu horeeya walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso wasiirka gaashaandhigga oo barnaamijka marti noogu ah su-aasha aan qabo waxay tahay horta waa laba su-aalood su-aasha ugu horeysa aan rabo inaan weydiiyo horta waxay tahay een, muxuu ahay qaabka ay u socdaan een, ciidanka laisku daraayo hadda waxaan maqlaynaa maamul walba inuu samaysto ciidan ciidankaasna uu magaca military uu dhawaaqayo ama ciidankii qaranka Ee, haddana ciidankii soomaaliyeed laga soo saarayo xornihii ay joogeen oo maamul walba oo asaga isku maleeyo inuu dowladii federaalka matali karo oo boodkeesti uu joogo waxaan rabaa inuu ii cabdiyo ama uu- aan su-aashaas iga jawaabo sida ciidanka la isugu dhafi lahay iyo waktiga loo- mana- loo cayimay tan labaad waxay tahay bilka aan ku jirnay waa bil rabadaan waa bisha cibaadada waxaan u malaynayaa ciidanku hadda jooga xamaha meelaha qaas ee sida muxuu ahay salka iyo xoogga ciidanka runtii dadka qaar ay dhibaato ku hayo oo ay jidka xataa u galaan oo runtii xataa muxuu ahay dhibaato lagu sameeyo nafta afka ku socdaan oo qaarkood ayagoon afkursanayn meesha lagu celiyey marka waxaa rabaa wasiirku inuu ma caddeeyo ciidankan wuxuu waa noqday ciidan beeleed mise waa ciidan qaran oo dalka soomaaliyeed dhibaatada hadda ay ku jirto kuwa sanata bixi kara waayahay eh, su-aasha koowaad haddaan su-aasha koowaad haddaan kasoo ciidamada shirladkooda eh, runtii eh, waxaan guddi heer qaranaa loo sameeyey saad cuseentiin idaacadahan aan ka sheegnay marar badnaan oo dadka soomaaliyeed aan la socodsiinay Eh, meeshii ugu horreysay waa la bilaabay in la isku dhafo ciidan soomaaliyeed oo isku dhafan marka ugu horeysa eh, deegaanka ama gobolkaas beelaha degan ka wada kooban oo ummad soomaaliyeed oo deegaanka wada degan eh, muxuu ahaa laga wada arki karo muxuu ahaatay inay ku jiraan ciidankaas kudhafkiisa kabacdina ujeedada waxay tahay in markaas markii gobolkaas beelaha degan la iskaga dhafo in muxuu ahaye ciidan qar- la isu weydaarsiyo markaas oo la isku daro gobolba gobolka kaleeto ama sidii awalba hore ahaan jirtay ciidamada la isaga dhafay oo ninkii sheega misaal kismaayo jooga uu tegi karo meesha uu rabo la geeyo eh, gobolada dhexeeyo hiiraan eh, kii baydhabo jooga uu tegi karo eh, puntland kii uu joogay mataqaanaa eh, gobol kaleeto eh, muxuu ahaa eh, gobol kale la geeyo ayaga isku dhafan umada soomaaliyeed ama gobolka degan umad badan oo muxuu ahaa beelo kala degan ayaa degan marka beelahaas lafteeda waa in la isku dhafaa aysan u- u ban- u banaanin hal beel taasina oo dhiminayso mataqaanaa muuqaalkii soomaalinimo ama muuqaalkii eh, ciidanka qaranka soomaaliya laga rabay marka arrintaas waa la bilaabay waana socotaa waxa weeye waa dhici kartaa isla markiiba inaynan muxuu ahaa sidii aan rabnay duufaha awgeed noogu fulinin laakiin ilaa wa ilaa waxaa weeye annaka waa naga go-an tahay arrintaasu sidaan uga mara dhalin lahayn annakoo shacabka soomaaliya la kaasanayna iyo maamul goboleedyada laftigooda oo arno inay ka qaataan arrintaas Eh, midaan kaleeto eh, muxuu ahay dictor aad ka sheekeynayso waxa weeye haddee nin eh, dulmi sameynaya ama dhuumanaya eh, waxaa markii un la qabto oo eh, muxuu aha lagu arko dulmiga uu sameynayo haddee sharciga u yaalla wadanka sharcigana waa la nasiinaya laakiin mar kastaba waa dhacaysaa dad dib sameynayo ama muxuu ahaa geysanaya laakiin wuxuu uu ku geysanayaa wax eh, muxuu ahaye qofka dambiilaha uu dilaayo oo kaleeyayo waa dambiyada kale kale ka mid tahay waana ka hortegaynaa haddii xidno insha allah adduunyadaasi Eh, shacabkuna inuu soo sheegaa la rabaa eh, arrimahaas oo kaleeto markuu la kulmo aada umahadsanta wasiir waxaa jirta in ciidamada dowladda federaalka ah een, la sheego dagaalka markay noqoto in la galo inaanay dagaal geli karin ilaa ciidamada amisom ay ku heliyaan dagaalka maxay tahay sababta ay ciidamada amisom ugu xiran yihiin ciidamada xooga dalka marka ay rabaan in ay dagaal qaadaan oo ee cadowga ama al-shabaab oo kale tusaale ahaan markay rabaan inay dagaal ku qaadaan maxay uga baahan yihiin inay helaan ogolaanshiyaha iyo la jooga amisom
su-aal fiican weeye horta waxaad ogaataa marka ugu horeysa horta ciidamada amison maxay meesha ujoogaan marka ugu horeysa sidoog ahaanba maxay joogaan dalkan maxay ujoogaan maxayse ka sameynayaan waad ogsoon tihiin waxay ku joogaan mandate ah in ay mxuaha kala qayb qaataan ciidamada qalabka sida ama ciidamada soomaaliyeed sidii loo xaririn lahaa dalka lagana hortegi lahaa dadka nabadiinka horta waxa weye mandatekeeda oo dhan waxa weeye in ay soomaalida ama dowladda soomaaliyeed iyo ciidamadeeda ay gacan siiyaan gacanna ka geystaan arrintaas waxaa ka garanaysaa marka iskaashi in laga maarmaan mar kastaba ay tahay in la iskaashado midi waa midaas horta marka ugu horeysa oo mar haddaad sheegtay amison ka hadalsiisay waxa weeye waa inaad muxuu ahaa garataa mandatekeeda muxuu yahay waa in ay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida ciidamada xooga dalsha ciidamada ammaanka ka shaqeeya inay la shaqeeyaan waaye maandeedkooda gacanna siiyaan xukuumadda soomaaliyeed qodobka kaleo labaad aada leedahay keligood ma diina keligood meelo badan oo ay joogaan baa jira meelo badan oo ay muxuu ahaato nimanka nabadguudka mataqaana dadka ay kaga celiyeen baa jirta mana ahan muxuu ahaayeto in aysan muxuu ahaa weerarin ama iska celinin ma ahan arrintaas arrintaas waa arrin qaldan laakiin iskaashigu waa jira oo iskaashi naga dhexeeya waa jira waana laga maarmaan iskaasidaas ciidankuna waa ciidan dhismahaya oo qalabkiisa iyo alaabtiisa iyo kulli hadda muxuu ahaa lacag la yedleelahayo n waa mahadsantaa wasiir n waxaa jira howlgalkii amisom in muddo ahba inuu hakad ku jiray n magaalada kismaayo oo kale marka la fiiriyo in ay dhowr kilomitir u jiraan magaalada banaankeedii al-shabaab shabeellaha hoose in meelo kamida weli ay joogaan sidoo kale shabeellaha dhexe iyo gobolada kaleo dalka qeybaha ay al-shabaabka ka joogaan inay weli meelo kamida weli kusii dambeeyaan maxaa hakiya howlgalkii amisom maadaama ciidamo intaas leeg wadanka ay joogaan oo weli al-shabaabku ay u awoodaan inay weerara soo abaabulaan oo ay geystaan weerar lamida kii lagu qaado saldhigga ciidamada burundi oo kale walahi ciidamada amison horta su-aashaas muxuu ahaato amison laftigeedana iyo iyay ku haboon tahay in amison laftigeeda la wajiiyo maxaad ujeegtaan in la yidhaahdo maxaad ujeegtaan laakiin markaan kuu sheego ana kasoo gudbo arrintaas waxa weeye amison ama ha noqoto ama ciidanka soomaaliya ha noqoto waxay runtii aan dhihi karaa shaqadoodii way ku jiraan muxuu ahaato haddii hakad jirana waa mid loo joojiyey ama ku saabsan in laga fiirsado tillaabooyinka dambe oo la qaadahayo ama tillaabadii hore la qaaday maxaa khalad ka yimid maxaa ka saxnaa maxaa maxaa maxaa ka muxuu ahaa wax ka dhiman yihiin arrimahaas oo kaleta ayuu loo joojiyey loo joojiyey maahane ma ahan in la joojiyey ama la iska dayn doono hawlihii ama hawlgaladii ama shaqadii la rabay in laga in laga qabto qofka muxuu aha dhumaaleysanaya marna wax geysanaya marna wax dhibaateynaya waxa weeye haddeed waa garan kartaa muxuu ahaayeto inuu asaguba laftigiisuba usan isku kalsoonayn oo ah wax dhuumaaleysiya iyo dhibaato oo aan micno u sameynayn inuu sameynayo laakiin waa loo diyaar na muxuu ahaayeto waana arki doontaan haddii aalimo wixii hawla oo muxuu ahaa arrimahaas ku aadan
waa mahadsantaa wasiir waxaa la sheegaa in ciidamada dowladda federaalka iyo amisom markay dagaal isla galaan tusaale ahaan oo dhaawac soo wada gaaro in ciidamada amisom ay heli karaan adeeg ah in diyaarad inta lagu soo qaado ama lagu keeno xaruntooda xamar markay gobolada ka dagaalamaan ama inta la qaado nairobi lagu geyn karo si loogu daweeyo laakiin askarigii soomaaliga ahaa ee la dhaawacmay meesha looga tago marka maadaama ciidamadan ay yihiin ciidamadii dalka ay la u dagaalamayaan si lamida sida ciidamada amisom ama mararka qaar ay uga sii dhow yihiin qalabkooda uu yaryahay maxay tahay sababta xataa daryeelka ay helayeen ciidamada kale ee wadanka ku sugan aysan ciidamadii soomaaliya uga faa'iideysan karin
runtii xaqiiqada waxa weeye arrintaas hadday jirtay awal haddaas waa isbedeshay arrintaas waxaa laga sameeyey ciladahaas markii hore hore jiray waa la taxay askariga hadday isla dhaawacmaan iyo hadday isla joogaanba sida kuwaas loo soo mataqaana wax looga qabto oo muxuu ahaate gacan loo siiyo ayaa loo siiyaa loona siin doonaa waana la siiyaa hadda oo qof walbaba markuu u mudan yahay diyaaro in lagu qaado muxuu ahaata oo meeshii muxuu ahaa looga soo qaado dhibku ku gaaray sida ugu dhaqsaha badan ayaa la muxuu ahaa loo sameeyaa xaaladaas waa isbedeshay marka hadday awal jiri jirtay ama mararka qaarkood ay dhici jirtay hadda arrintaas waxbaa laga qabtay waana la sax haye markana dhegeystayaashaan siinaynaa fursadda adoo soo koobaya walaal su-aasha aa rabta inaad weydiiso wasiirka gaashaandhigga walaashay waa mahadsan tahay wasiirkuna aada iyo aad buu umahadsan yahay magacaygi waxaa la yidhahaa barre cabdulla wartame waxaan joogaa degmada buuliburse qayb ka mid a gobolka hiiraan wasiirka waxaan su-aalayaa maadaama wasiirkii gaashaandhigga yahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maxaa ku dhacay waa kuwa difaacyadii kasoo baxaa magaalada hadda aan joogna waxay go-doon tahay hal sano iyo bar maxaa ciidamada haysto wasiirka waxaan rabaa arrintaas inuu inuu naga shaafiyo maadaama nahay dadka buuliburse ku nool gaar ahaan gobolka hiiraan waa mahadsan tahay n haye wasiir n waa filayaa inaad su-aal taa u dhow haddaaga ka jawaabto laakiin si gaara n dhegeystahan buulo burda kasoo hadla caqabada uu ka sheegayo magaalada buulo burda oo weli go-doonsan maxay tahay sababta weli magaalada ay u go-doonsan tahay oo ciidankiina aanay tallaabo u qaadeynin
waa sheegay hadduu buulo burda joogo waxa weeye runtii aada iyo aad bay mataqaanaa dadka shacabka buulo burda iyo muxuu ahayto iyo ciidamada joogaba aada iyo aad bay u mahadsan yihiin uguna muxuu ahaata runtii loogu ammaani karo sida nabadgelyada iyo muxuu ahaato ay uga qabteen ama ugu dulqaateen muddadaas wakti haddaba muxuu ahaato muddo ah inay magaaladooda difaacdaan cadowgana ka difaacdaan ayagoo duruufo adag ku jira runtii haddaan usoo noqdo midaan sidadkeeda uxelamida waa ogsoon tahay inaan muxuu ahaayeto aynan jidka inta inta dawlad badiya isu jiraan muxuu ahaato meelaha ciidamada xooga dalka soomaaliya joogaan ama amisoonba joogto inaynan aada iyo aad u kala dheereen ilaahay idankiisa waxa weeye waxaan rajeyneynaa arrintaas inay wax iska bedelaan inay wax iska bedelaan ayaan rajeyneynaa ilahay idankiisa waana ogsoon tahay oo ma ahan jidkaas keliya ma ahan jidadka soomaaliya hadda dadka nabaddiidka ay dhibaato ka sameeyaan jidad kaleetay ka sameeyaan laakiin guud ahaan waa arrimahaas mataqaanaa waa arrimo dawladda uqorshaysan ciidamadana uqorshaysan sidii arrintaa wax looga qaban lahaa waxaan rajeynayaa in wax muxuu ahaato aan ka qaban doono sida ugu dhaqsaha badan haddii aan la idmo idinkana waxaad rabaa inaad ka qayb qaadataan laftigiina runtii haddaad shacabka tahayna muxuu ahaato shacabweynuhu inuu iska celiyo waadagtay hadda ka horba waa lasii maray oo lasoo maray laakiin dhibaatooyinka hadda joogtada ay ka sameynayaan waa midaanan muxuu ahaata runtii ku guuleysan doonin haday hore iga guuleysteen haddana abaabilkeeda iyo shaqadeeda way socotaa marka waxaa loo baahan yahay inaad inaad inaad muddadaas u dulqaadataan haddii alma sidaad horeyba ugu dulqaadateen ayaan shacabka reer guula bartay aada iyo aad baana muxuu ahaa ugu runtii ugu ammaanayaa sida muwaadininnimada lahoo ay muxuu ahaa degmadooda uga cisadeen iyo deegaankooda qof kastana saasaa looga baahan yahay deegaankiisa dadka nabadiidka dadka nabadiidka inuu ka cisan waa mahadsanta wasiir ugu dambeyntii ciidamadii qaranka ayaa sheegtay hadda in la dhisaayo oo ay socoto goormaa isleedahay soomaaliya ciidan xoog leh oo qaran oo isku dhaf ah oo dhammaan soomaaliya ka kooban ayay yeelan kartaa qiyaastaada iyo waayo aragnimadaada military iyo hawsha hadda aa haysa marka aa qiimayso
haddaan ku idhaahdo waktigaasaan kuu qabanayaa been baan kuu sheegaya haddaan ku idhaahdo marka inaan xaqiiqada inaan isu sheegno weeye hal habeen baa ciidan ku dhismahayaa muxuu ahaato ma ma hal maalin ama dil buu ku dhismahayaa kuma dhahayo ciidan dhisidiisa laba arrimood ciidanka waana ogsoon tahay difaaci dalka iyo muxuu ahaato iyo xore ka ka hortaga maladiidkana wuu ku jiraa isla mar ahaantaasna dhismihiisii baa la wadaa marka wakti bay qaadanaysaa runtii in ciidanka heerkii muxuu ahaa la aqoon jiray uu soo gaaro laakiin waxaan leenahay hadda yagleelkii iyo iskuduwidkii iyo wixii lamida baa lagu jiraa difaacana waa laga rabaa oo inuu dalkii difaaco oo nabadiidkana ka difaaco waa laga rabaa marka labadaas waajibba waa isku daraynaa haddii aan lano in dalkii uu difaaco oo nabadgudka ka difaaco ama ka xoreeyo meelaha ay dhibaatada dadka uga sameynayaan iyo in la dhiso ciidankii la dhiso marka labadaas arrimood baan hadda isku wadnaa waktina waa qasanaysaa baan isleeyahay laakiin waktiga waxaa soo gaabin kara wax ka bedeli kara dhammaan shacabka soomaaliya hadduu ka qayb qaato meel uu joogaba ama dibada ku noolaado ama gudaha ku noolaayo taas waa soo debejin kartaa laakiin haddii kaleeto waxay noqonaysaa inuu sii jiitato dhismihiisii iyo heerkiisii laga rabay inuu muxuu ahaa inuu gaaro laakiin annaku waa isku dayanaa sida ugu dhaqsaha badan sida ugu dhaqsaha badan ciidan waxtar ah oo tayo leh in lasoo saaro aadaa u mahadsan tahay wasiir hadaan dhigan hadaan dhigan salaam inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya genaraal cabduqaadir sheekh cali diini tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
aad bay umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha uu marti ku ahaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya genaraal cabdiqaadir cali diini tan galabnimo wanaagsan idil ahaantiinba ayaan idin leenahay meel walba oo aad nagala socotaan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya waliila waxaad degaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a meel kastoo aad naga maqlaysaana waxaan idin leenahay ramadaani kariim haatanna ku soo dhowaada barnaamijka ganacsiga iyo xuseen xasan dhaqane
waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna ganacsiga alaabaha ay reeruhu ku dhaqmaan ee marna aana looga maarmin howlaha guriga ayaa xilligan waxaa intooda badan laga keenaa dalka dibaddiisa waxaana ay dalka ku timaadaan lacag adag iyadoo ay jirto alaabo kale oo ay farsameeyaan xirfadlayaal soomaali ah xasan guuleed muumin waxa uu sameeyaa alaabaha dhaqanka soomaalida gaar ahaan kuwa birta barnaamijka ganacsiga ee v o a ayuu u waramay muhiimadda ganacsigiisa ee uu dadka u hayo arrintii waxay noqotay ganacsigii birtii waxay noqotay ganacsi mar xoolo nool baa la siisan jiray waayihii dambene waxaa loo bedeley mataqaanaa waxaa loo bedeley in beese la kala siisto oo mataqaanaa ganacsi caadi ah laguna noolaa kara ayay noqotay birtii birtaas waxaa ka muhiim ah faasaska lagu oodo beeraha iyo xoolaha iyo qoryaha lagu jabsado waxaa ka mid a yaambooyinka waxaa ka mid a midiyaha waxaa ka mid ah tooriyaha waxaa ka mid ah mudaca lagu sameeyo haamanka lagu tulo iyo xaarmaha ee loo isticmaalo waxaa ka mid ah maxaad oo mataqaana wax lagu tusho waxaa ka mid ah midiyaha oo wax kasta loo isticmaalo waxaa u yar kuwa oo dadka mataqaan farsamo yaqaaninta kale ay kobaha ku tushaan magaciisa gunis baa la dhahaa kaas ayaa u hooseeya intaas ayay ka kooban tahay waxaa wehliya baafaf dharka lagu dhaqdo iyo burjikooyin raashinka lagu karsado kuwaasna way wehliyaan haaman la dhaansado iyo digsiyo lagu karsada raashinka iyo maaragtaa kirlayaal laakiin sida badan waddanka annagaanu joogno waa hiiraan hiiraanna waxaa laga isticmaalaa inta aan hore usoo sheegay marka haddii aan kala qaadno baafafkoo kale iyo burjukooyinkoo kale marka kuwa orjinaalkoo dibadda ka yimaado iyo kuwa adinka aad samaysaan maxaa different oo u dhexeeya qiimaha marka laga hadlayo oo ay dadku ka iibsanayaan annaga waxaan samaynaa burjikooyinka sida hadda badan waxaan samaynaa lixdan toddobaatan siddeetan baafafka sidoo kale boqol baa u sarreeya annagu intaasaan iibsannaa sida badanna hadda markii la bilaabay kuwii hore loo haansan jiray oo dhagax ay laga samayn jiray burjikooyinkii kuwaan baa ka fiicnaaday kuwaasu way jebi ogaayeen ama roobkaa laga qarinayo waxa lalaa roob baa iga qoynaya bannaankaa layska dhiganaya burjikooyinkaas maaragtayay dabkana waa si fiican loogu noolaysanaya ummaddii markay baratay kuweennii baa la jeclaystay aad iyo aad bay ummaddu la dhacday hadda waa la dhoofiyaa magaalada markii laga sameeyo ilaa gaalkacyo ilaa dhuusamareeb ilaa hargeyso ilaa boosaaso intii la doono ayaa loo rartaa halkaanay dalabkooda laga qaadaa sidaasaa loogu begey baafafka iyo burshakooyinkaba qiimaha aan siisanane waxaa u yar toddobaatan kun ayaa u yar burjikooyinka kuwa orjinaalka annaga sida badan qaalibka hadda waan soomanahay kuma dambaabi karo wax la gado laakiin hadda sida aan malaynayo inaan ka qiimo hoosiino ayaaba laga yaabaaba een marka ee, qalabkaas aad farsamaynaysaan islamarkaana aad ka ganacsataan ma ma materialka ama birta dadka ma ayagaa la yimaado mase idinkaa hayo oo markay dalbadaan waa samaysaan sidaaba ugu iibisaan qofna wuu la yimaadaa oo wuxuu dhahaa qiimaha waxa la iga dhimo qofna waxaa weeye asagoo asagoon wadanba uu ku leeyahay baaf iyo iyo burjiko iiba ma haysaa annaguna markaas haddaan hayno waan ka iibina haddaanan hayno ma haynaan idhahda markii la hayana waa laga iibiyaa marka xirfaddan intee sana ku jirtay aniga xirfaddan waxaan ku jiray eh, mataqaanaa labaatan iyo shan sano camal aan bilaabay haddana waxaan jiraa lixdan sano adiga soddon iyo shan sano camal baan wada shaqadan marka u- soomaaliya birihii skraabka waa laga dhameeyey oo waxaa loo dhoofiyaa waddamada dariska ah marmar ma idinku adkaataa inaad heshaan birihii aad wax ka farsamay laheedeen waddanku intaa muddo labaatan iyo shan sano maamul wax kale haga ma lahayn annaga taasu dhib weyn bay nagu dhalisay ayadoy barwaaqo noo tahay oo birta meel kasta aan ka helno oo tii burburkii soomaaliya ka tagay iyo tii kaleba ay taallo oo birtu dhibaato aysan lahayn birtii waa nala ka dhoofiyey waa nala ku cadaadiyey waa nala ka raray waddan kale ayaa loo dhoofiyey wax kaloo hadda annaga wax ku oolhune nalama soo dabamarsiin annagu sidaas birtaasu aad iyo aadba waxay noogu dhalisay cajiib iyo wax weyn haatan waxay tegaysaa inaan ka soo gadanno dukaanka biraha laga soo gado birtii waana t- taas way nagu fogaatay marka goobta hadda aad fadhido oo aad ku shaqaysanayso ma adinka xirfadlayaashiina iska leh mise waa meel ay dowladda idinkugu tala gashay nin baa iskale hadda waxay nooga kiraysan tahay bishii sagaashan dollar ayaan ku bixinnaa intaan la ekaanaynaba aan la ekaanne maxaa weeye haddii nin walaala oo weliba aan abaal uga hayno intaas oo weliba aan leenahay ninka waa idin taakuleeyey ayaa inoo dhisay ijaar baana nugu jirnaa Een, dad ayaa u arka shaqadan inay tahay shaqo aad u liidata oo aan wax micnaha saasa lahayn ma u aragtaan inay tahay shaqadan ee, mid noloshiina ku filan mid sharaf leh oo aan ahayn siday dadka ay u arkayaan shaqadan waxaa weeye inta diinta taqaana ama ilaahay taqaana sida birtu ay ku soo degtay dadkii yaqaana wuxuu allah subxaanahu wa tacaala oo u soo dhiibey u soo dejiyey nebi daa'uud ilaahayna nabi wuxuunuma soo dhiibin annaga birtan waxaan u aragnaa shukrigii afaraad oo ilaahay lagu shukriyo ayaa nebi daa'uud lagu sheegay markuu baabulxirfa ilaah xirfadiisa bara wuxuu midigtiisa ku soo saaro oo cunay asagoo dhacaan u cunay Eh, annaguna sida runta ah waxaan wax garanin mooyaane birtaas allihii la barana waan uga shukrinay ummadduna intifaac badan bay ku qabtaa ismana liidno liidanaashana uma aragno laakiin allihii la baray mahad weyn baan uga celinaynaa assalaamu calaykum ma u aragtaa dadka inaynan ka maarmin ee, qalabkan farsamaynaysaan oo biraha ah waxa wax lagu cuno oo wax lagu goosto wax lagu xalaaleeyo wax lagu fasho wax lagu tosho wax lagu goosto waa birta birta la'aanteed lagama dhaqmi karo ummaddu waxay tidhaahdaa laba waa lagu nool yahay labana waa lagu dhaqan yahay laba waa lagu nool yahay cirka iyo dhulka inta ka dhexaysa waa lagu nool yahay labana waa lagu dhaqan yahayo ee, waxaa la yidhi ee, birta diinta iyo dibada diinta waa diinta ilaahay oo wax xalaalaysa wixii kaloo wax xalaaleeyaa waa birta oo wax lagu xalaaleeyaa waa labada lagu dhaqan yahay laba waa lagu nool yahay biyaha iyo dabkale waa lagu nool yahay xataa diinta markii mataa la baranayo looxdaa lagu qoraa qalinkaa lagu qoraa maaragtay birtu shay muhiima weeye laakiin dadku daciifnimo diin yari muxuu ahaayey aqoon yari waxaas ahaaya tumaal baa tahay iyo midgaan baa tahay iyo waxaasu waxay keenaysaa mataqaanaa hadallada ummaddu eh, dadka ay ku yasayaan taas ilahay baa kula xisaabtamaya guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta laga gaarayo xubin midda la mid ah toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo barnaamijka ganacsiga inala socodsiinaya n cashayde rabadaan tobankii dambea lagu jiraa aad iyo aad waad sii dhammaanaysaaba dee codkaaganba ka dareemaya waa lasoo jilcay waad leedahay ha bal malaa dee tahajudkii aad iyo aad mar haddii eh, taraawiixdii iyo tahajudka ay isbiirsadeen oo haddana shaqo loo soo jarmaadaya waad ujeedaa hadda saacaddu een, afar saac xataa ma soomanin marka la fiiriyo een, saacadaha noo dhiman afrikana waa ta saacadihii hadda een, loo sii diyaar garoobaya xilligii afurka laba iyo toban saac iyo dheeri baa noo harsan Haye.
markaad fiiriso marka markaad joogto oo kale geeska afrika marka xilliga ramadaanta la galo maadaama dhulkii laga wada sooman yahay inta badan waxaa la iswaafajiyaa ramadaanta iyo xilliga shaqada laakiin halkan waa laba dunia is qabanayn haddii xataa sh- shaqadii waktigeedii la bedeli lahaa ama in yar lasoo dibdhici lahaa waktigii baan saamixin oo reer afrika naga sugayay inaan wararkii iyo caalamka usoo deyno habeenkiina dee xilli dambe cishe marka tobankii dheeraad la tukado taraawiix haddii qofkii tukado haddii tahajud uu ku daro adi waa saddexda aroornimaad seexanaysaa Hay, marka saddex saac kadibna soo shaqo tegaysaa hay, hay.
marka khayrkiisa allaha noo reebo waaba sii dhammaanaya soonkii maanta maalinteedaba laysma haysta soo maa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad.
qodobadii warka maxaa ugu waaweynaa haddaan qodob ka mida wararka ugu waaweynaa weli waxaa sii socda wadaxaajoodkii hubka nuclearka ee dalka iiraan kaas oo ilaa xalay ka soconaya caasimadda dalka strlia austeria aan idhaahda ee vienna xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa sheegay in natiijada kulan uu la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan maxamed javad zariif uu yahay mid u muuqda in uu rajo badan leeyahay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay inuu rajo badan ka qabo in xilligan la gaadho heshiisyo dhab ah isaga oo leh waxaan odhanayaa weli waxaa jira qodobo ad adag oo ay tahay in laga wada hadlo hase ahaatee weli waxaa jirta rajo badan ayaan qaba ayuu leeyahay xogayaha arrimaha dibadda wuxuuna intaas kadib markuu warbaahinta u sheegay uu dib gu laabtay kulanka qolka uu ka socday aad baad umahadsantahay ismaaciil haatanna waa mid ka mid ah heesaha bisha barkaysan ee ramadaan codka macaan fanaanada khadiijo foode nuur
heestaasi waxay gebagaba u tahay ama qasiidadaasi idaacaddaiyadii galabnimo idinla socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudyan oo ah ismaaciil xuseen farjartan iyo intaynu idaacadda fiidnimada ku kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo ramadaan kariim
This program has come to you from the Voice of America, Washington.